anugu walaal waxaan ku suganaha hadda deegaan gobolka hiiraan ka tirsanoo la yidhaahdo luuqzeru warar baan soo gaadhaya sheegaya in dagaallo ay halkaasi ka dhaceen oo ay ciidamada dawladdu qaadeen maxaad nooga xaqiijin kartaa
dagaallo lagu bacsanayo qoladii ugu saacayd nabaddiidka soomaaliya oo daaxad leh oo ballaaran ayaa la qaaday lix iyo tobankii bishii sideedaad ma garat dagaalkaasi cali jamaaca iyo luuqajelo inta udhexaysa waa masaafo toddobaatan kilomitr oo ballaca ma garat waan gartay toddobaatankaa kilomitr oo ballaca isku siyaa looga howl galay si ilaahay ku diidiin waa la umadii dadka dhibtay ee dhibaatada wadayna waa la cirib tiray oo waa la gumaaday ma garatay marka khasaare maxaa jira wallahi khasaaruhu xaggooda waa daaxad weyn yahay rag badan oo haddii ay ku jirin saraakiishoodii ugu sasaraysay aagaan aniga fikeyga waan dul istaagay qaar waaweyn hataa la sheegay marka khasaarahooda aada u badan yahay marka saraakiisha yaad ka magacaabi kartaa ama ka tilmaami kartaa si aad dadka ugu xaqiijisid inaad cid ka layseen mas-uuliyiina
waa saraakiil badan oo ilaa iyo toban camal gaaraysaba marka dagaalkuna shantii saac oo subaxnimo oo toddobadii toddoba iyo tobankii ayuu bilowmay oo shalay ahayd marka saraakiishaasi waa la xaqiijinaya magacyadoodana hadda waa wax yara ii jiraan markaad xaggee haystaan markaad dee si guud igu sheegtid maxay mas-uul ka ahaayeen haddaad in yar faahfaahin naga siisid wallahi horta meel hebel iyo meel hebel iyo meel hebel lama dhihi karo laakiin waa horjeedayaal ciidan bay ahaayeen sida la yidhi kuwana dhanka maaliyadday uqaabilsanaayeen sida la yidhi wararkaan helayno waa sidaas annaga ayaga aqoonis badan uma lihiin sidaa darteed waan gartay dadyowga shacabka ah oo deegaanka ah markii aan wareysanay waxay nagu leeyihiin taliyo ciidan buu ahaa kan maaliyadda u joogay kan meesha guddoomiyaha degmada u joogay waxyaaba caynkaas ay leeyihiin dadka shacabka ahaana arrimaha noo sheegay marka imise wey tiradoodu horta guud ahaan askar iyo inta dhimatay waa shan iyo labaatan toban waxay ahayd qoladan taliskooda ah marka halkee baa dadkan ku layseen meesha la yidhaahdo tuulada haraale la yidhaahdo iyo raangaabo meel udhexaysa idinka marka maxaa idinkaga dhintay dagaalkaa maya maya alla mahadiis alla mahadiis annaga dhaawac hataa ma lihiin waa ilaahay mahadiis boqol kiiba boqol ciidanka ayagoo dad qabaa laakiin taliya dadku waxay isweydiin karaan meelaa shan iyo labaatan qof ku disheen dagaal baaxad ballaadhan oo la toddobaatan kilomitr ka dhacay sida xitaa aanay xabad dhaawaci idiin soo gaadhin ma dad meel joogun baa rasaas la dhacdeen may waxay ahayd horta qoladaan meel agaweylayda aday joogeen maalintii lix iyo tobanka aheyd halkaas aan wadaba tagnay way soo firxadeen dhagax ay galeen meel hawda oo qarin ay galeen sidaa darteed nama filinaynin oo halkaa nagama filinaynin aan ugu imaan karna iyo in kale meel un ummadda ay u galaan mar walba ay ahayd kadibna si kadisa oo ayk ayakoo aana filaynin baan ugu imaanay maaragtay meesha laakiin de wararka qaarkoodna waxay leeyihiin ciidamada laftigooda khasaara soo gaadho tiraaba la sheegaya marka wararkaas iyaga qudhooda maxaad ku xaqiijin kartaa ama ku beenin kartaa maya maya maya maya aniga bilxaqiiqa ninka safka hore dagaalka hogaaminayaan nahay kabtan soomaaliya oo ciidanka xooga dalka soomaaliyadaan nahay ma jirtaan kuleeyahay haba yaraatee oo inaba ha ahatee wax dhaawac iyo dhimasho toona oo xaggeena iminka maxaa idin qorshaa dagaalka maad sii wadaysaan maad joojinaysaan xaggee baa u dhaqaaqaysaan annaga horta waxaa naga go-an in nabaddiidka soomaaliya udus qolada la yidhaahdo geed iyo god meeshay galaan aan ka dabagalnaa naga go-an hal al meeshay joogaan meel kastaba ha ahaatee waan tegaynaa waan ugu daba tegaynaa sidan oo kale weerarha qaadaan meelaha la qabsadaa idinka iyo ciidamada isgarabsanaysaan ama etoobiya ha ahaadeen ama amisoma ha ahaadeene haddana wakti yar kadib dib baa uga soo noqotaan gacanta ma ku hayn karaysaan meelaha qabsataan haa annaga gacantaan ku haynaa hadda socodkaani wuxuu kasoo bilowmay buqoosa wuxuu soo maray ceel dheer wuxuu soo maray caagxoog wuxuu soo maray degmada ceel cali wuxuu soo maray wabxo wuxuu soo maray degmada buuqaqable kadib wuxuu soo aaday dhanka bari ee webiga aqabai meesha la yiraahdo iyo cadi jamaaco soo maray waa isaga buuraha kusoo laabtay xagga balweyne haddana oo hadda loogajirku marayo oo dee magaaladii balweyne waxaan u jirnaa sideed iyo toban kilomitr marka ciidamadiinani ma soomaali keliya tihiin mise waxaad tihiin ciidamo isku dhaf ah ciidamo isku dhaf ahna oo saddex geesood ah ciidamada kililka shanaad iyo kuwa ethoobiya iyo kuwa soomaalida intaasba waa nahay isku dhaf waa nahay dad cadowgaas cadow weriyahaan nahay howlgalka amisomna qayb buu ka yahay mise ciidamada etoobiya gaara qayb ka ah haa amisom ayaga qolada amisom waxay mareen dhankaa bari ayagu howlgalkooda dhinacaas u ahaa annaga iyo new bolis iyo ciidamada etoobiya militariga ayaas la socon marka ciidankan toddobaatanka kilomitir ee ba- ballaadhka ka qayb gelaya waa ciidamadiina saddex jiha ka socda haa